Shacabka ku dhaqan tuulada Dhukuso ee hoos tagta magaalada Moyale oo ah magaalo Soomaaliyeed kuna taala gobolka Dawaha ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa ka cabanaya mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada uga magacaaban maamulka ay xabashida Itoobiya ka dhisatay halkaasi waxay sheegeen inay u diidan yihiin isgaarsiin uu helo deegaanka taasoo ay in muddo ah sugayeen sidoo kale waxay cabasho ka muujiyeen dhibaatooyin kale oo ay la kulmayaan waxayna dhigeen banaanbax ay kaga soo horjeedaan gaboodfaladaas ee hadda dhibaatada taagan ee goor hor baan ahayn xoolo meel aan ku daacsan waan wayne qolo baa la soo rari meeshii beeriha beerahayn ahayd oon hoolaha ku daacsan jirnay arba calan lagu suri maamul loo yeeli ma hadli kartaan baa nala leeyahay beeraha annaga hadda waan falan waayne xoolo baa nagala gelinaa beerihii baa nagala kicinhaya dhukusu waxay u dhow tahay inay meeshaba ka kacdo oo qaxootinimo meel kale ay u aaday u dhow tahay maanta waxaanu ka cabanaynaa dulmi ay nagu sameeyeen madaxda gobolka daawa guddoomiyaha degmada mooyaale iyo guddoomiyaha gobolka daawa dulmigaasi waxaa weeye annagoo horeba aanu lahayn isgaarsiinta xagga waddooyinka isgaarsiinta hawada ayaanu codsanay muddo iminka laba sano ka horraysa markii naloo saxeexay oo nuqulku soo baxay isgaarsiintaasi waa nagala dulmay waana naloo diiday oo khadkaa nagala saaray khariiraddaa nagala saaray
dadkan ayaa waxay hantidooda iyo dhulkoodaba u horeen sidii ay u heli lahaayeen adeegyada muhiimka u ah ee ah aaladaha ay bulshadu ku wada xidhiirto sida taleefannada gacanta balse taa beddelkeeda aysan helin taasoo caqabad ku ah dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka bulshada waxaana ay hadda dhibbanno u yihiin maamulka ay ku adeegato itoobiya oo har iyo habeenba ku howlan xadgudubyada iyo tacadiyaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta ku nool dhulka ay xoogga ku haysato xabashida itoobiya